kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiimba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news com oo aad naga soo booqan karaysaan qurbajoog com dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij kale oo gaar ah oo shabakada qurbajooga soomaalida somaali diaspora com amase aad kasoo booqan kartaan qurbajoog com ee idinka diyaarisay khilaaf ka dhex aloosan xisbiga mucaaradka ah ee ucid iyo saadaasha wakhtigu halka ay saldhigi doonto
aniguna uma hagliyo xukuumadda lama safani xisbina xisbina xisbina weligay ma gelin hergaara hergaarana uma shaqayn waxaan waxaan waxaanahay weriya xora dadkaan xuula faysinahay miyaana bulshooy xaqdhowrmiyaana bulshooy xaqdhowr
xisbiga ucid waa xisbigii labaad ee somalilan lagaga dhawaaqo markii dalku uu diga rogtay xanaanka xisaabta badan iyo doorashooyinka xorta ah waxaa ka horreeyey oo keliya xisbigii burburay ee udub oo uu aasaaskiisa lahaa madaxweynihii geeriyooday ee somalilan allaha u naxariiste marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal injineer faysal cali waraabe waa aasaasihii xisbiga cadaaladda iyo daryeerka markii lagu dhawaaqay xisbiga ucid waxa uu dumiyey derbi adag maadaama laga cabsi qabay in dalku dib ugu sii dhaqmo habkii axdi qarameedka wuxuu taageero siiyey madaxweynihii hore ee somalilan marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa markaas kadib lagu dhiifaday aasaasidda ururo siyaasadeedyo cusub oo ay markii dambe kasoo dhex baxeen saddexdii xisbi ee dalku lahaa kuwaasoo kusoo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee somalilan ka qabsoontay dabayaaqadii sanadii laba kun iyo labadii saddexda urur siyaasadeed ee ugu codka batay ayaa noqday saddexda xisbi qaran ee dalku yeeshay waxay kala ahaayeen xisbigii burburay ee udub xisbiga kulmiya ee maanta dalka hogaamiya iyo xisbiga ucid guddidii doorashooyinka ee wakhtigaas ayaa ku dhawaaqay sida ururada siyaasadda u kala heleen natiijada codaynta bulshada waana kan guddoomiye ku-xigeenkii komishinkii ugu horreeyey ee somalilan yeelato mudane cabdulaahi jawaan dadka wadanka oo dhan afka la isu geeyey xisbi xisbi aan isu geenin oror aaskan waxay heleen tirada guud ee ka codaysay dalka oo dhan sagaal iyo soddon kun shan boqol iyo lix iyo sagaashan hormuud waxay ka heleen afartan kun shan boqol iyo sideed iyo soddon cod kulmida waxay ka heleen saddex iyo sideetan kun boqol iyo sideed iyo konton cod saxan waxay ka heleen soddon iyo afartan kun sagaal boqol iyo laba iyo afartan ucud waxay ka heleen sagaal iyo afartan kun afar boqol iyo afar iyo afartan udub waxay ka heleen boqol iyo sagaal iyo toddobaatan kun saddex boqol sagaal iyo sideetan cod wadarta wadarta guud ee codka wadanka oo dhan ka ansaxay afar boqol iyo afartan kun soddon iyo lixdan intaas ayaa natiijadii codadku ay ku ansaxday
doorashadii madaxtooyada ee dalka ka dhacday afariyo tobankii bishii abril ee sanadii laba kun iyo saddexdii waxaa saddexda xisbi u taagnaa jagooyinka madaxweyne iyo ku-xigeen xisbiga udub oo maamulka dalka hay waxaa u taagnaa madaxweynihii xilligaas daahir riyaale kaahin iyo ku-xigeenkiisii axmed yuusuf yaasiin xisbiga kulmiye oo markaas mucaarid ahaa waxaa u taagnaa axmed maxamed maxamuud siinaanyo madaxweynaha haatan ee somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenka oo u sharaxnaa cabdiraxmaan oo cali faarax xisbiga ucid waxaa tartankaas uga qayb galay injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha haatan ee xisbiga ucid iyo musharaxii jagada madaxweyne ku-xigeen marxuum axmed cabdi saciid doorashadaas oo ay ladinta ku raacday musharaxii xisbiga udub sidoo kale doorashadii madaxtooye ee somalilan ka qabsootay lix iyo labaatankii bishii juun ee sanadkii laba kun iyo tobankii waxaa saddexda xisbi uga qayb galay doorashooyinka xisbigii udub madaxweynihii xilligaas daahir riyaale kaahin iyo ku-xigeenkiisii axmed yuusuf yaasiin xisbiga kulmiye waxaa uga qayb galay madaxweynaha haatan iyo ku-xigeenkiisa halka xisbiga ucid tartankaasi ay uga qayb galeen musharax faysal cali waraabe iyo ku-xigeenkiisii doctor maxamed xasan oo haatan ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee somalilan komishinkii doorashooyinka ee xilligaas ayaa ku dhawaaqay in mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo iyo cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ay ku guulaystay wadarta codadkii la dhiibtay sidaasna ku hogaamiya dalka muddo shan sannadood imika
wuxuu helay natiijooyinkii lixda gobol doorasho ee dalka ee u soo gudbiyeen xafiisyada komishinka doorashooyinka ee heer gobol iyo degmo isla markaana uu laf iyo ludba ruuxay xisaab ahaan iyo sharci ahaan natiijada guud ee dalka markuu hadday qodobka tixgelinaad sanadiisa afraad ee dastuurka dalka jamhuuriyadda soomaaliya kaasoo dhigaaya inuu aqoonsanayo aqoonsanayo in ay doorasho madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha magacyadooda ku
sanadii laba kun iyo labayo tobankii ayaa xisbiga ucid waxaa ka dhex qarxay khilaaf siyaasadeed oo miisaankiisa lahaa waxaa afkaarta siyaasadeed kala irdhaysay siyaasiyiin isku fikraha muddo dheer halgan dheerna soo wada galay wuxuu khilaafkani keenay in ay maxkamadda distooriga isla galaan labadii dhinac ee xisbigu u qaybsamay maxkamadda distooriga ayaa ku dhawaaqday go-aan nasteexa uu ahaa guddoomiye faysal cali waraabe oo ay maxkamaddu difaacday xilkiisii hogaamiyey hase yeeshee wuxuu go-aanka maxkamaddu ku soo beegmay xilli ay xisbiyadii qaran dib ugu noqdeen urur siyaasadeedyo kadib markii dib loo furay ururada siyaasadda garabkii u hogaaminayey guddoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan ciro ayaa maalmo kooban kadib go-aanka maxkamadda distooriga ah waxay ku dhawaaqeen urur siyaasadeedka wadani oo noqday xisbi qaran xilli uu xaalad adag ku jigay xisbiga ucid islamarkaana ay ka baxeen haldoor aada u tiro badan ayaa waxaa naruuro u noqotay kadib markii ay ku soo biireen siyaasiyiin saluug weyn ka muujiyey hogaaminta xisbigii udub waxaana horkacayay siyaasi jamaal cali xuseen shuruudaceedyo ay la yeesheen guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa dhammaadkiisii lagu shaaciyey heshiis iskaashaanbuuraysi iyo saami qaybsi isugu jira waxaana heshiiskaas akhriyey xogaye ku-xigeenka xisbiga ucid cabdinaasir cismaan qodax heshiiska waxaa ka mida kow labada dhinac waxay isla keenteen in tirada golaha dhexdeeda la ballaadhiyo oo laga dhigo laba boqol iyo kow iyo konton xubnood tiradaas waxaa loo kala qaatay boqol xubnood oo uu soo magacaabi doonaa jadalka jamaal cali xuseen hogaaminaya ka soo baxdo boqol xubnoodna waxaa qaadanaya xisbiga wixi koob iyo kontonka harina waxaa laga dhigayaa xuseen sidoo kale waxaa la isla qaatay in شمال علي حسين ويحي مرشح رسمي جماعة حسب جمهوري وزي كده يعني ورجال لا يحملونا النصر والقاء إلا هو ضيقين يتصوتوا لابد يكون يصير ثمانية حتى غيره سلو قليل وححس واحد ثلاثة عشرين إنه شمال علي حسين كتب مركز وضغط الأرض وقام تحتاج حسبك يقول له يا حسبك إنت فاز علي ورا عبيد قلوا الصوح الصوح ومشان مصلح الحاجات اللي في الحقيقة qodobka labaad waxay ku heshiiyeen labada dhinac iyadoo lagu duulaayo xeerkii cusba ee lagu ansixiyey shirweynihii xisbigooyi labadina waxay ku heshiiska ku xaqiijinayaan in hogaanka xisbigooyi ee hormuudka uu ka yahay guddoomiye faysa cali waraabe ee lagu doonay shirweynihii xisbiga ee saddexaad ay sidoodii ahaanayaan waxaa ku soo kordhaya hogaanka xisbiga laba xubnood oo kala ah xogriyaha guud ee xisbiga wixi iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad oo ka iman doona garabka cusub ee shamaal cali xuseen qodobka saddexaad labada dhinac waxay ku heshiiyeen in sida ugu nasaha badan loo howlgeliyo guddi qabanqaabo oo ka shaqaysa qorsoomida kalfadhiga afraad ee golaha dhexe ee xisbiga wixi iyo shirweyne guud oo aan caadi ahayn shirka golaha dhexe iyo iyo shirweynaha ee xisbiga waxay ku asrin doonaan dhammaanba qodobada heshiiskan sidoo kale waxay meel marinayaan wixii kaabis ah iyo wax kabedel ah ee lagu sameynayo reerka guuda xisbiga sidoo kale waxay labada dhinac isla meel dhigeen in dhammaanba xogeeyayaasha xisbiga iyo gudda hoosaare xisbiga si sana loo kala qaadan doono ajalayla
aynu eegno bal dareenkii guddoomiye faysal iyo musharax jamaal iyo kelmadihii ay goobtaasi ka yidhaahdeen
maanta waxay gaadheen meel farxadda ay gaadho walaalayaal ma aha micnuhu inuu qofku gaadho hadduu doonayo waxaa weeye ina mabaadiida qofku uu abuuray iyo xisbi uu abuuray inuu gaadho halkii uu la doonayo dalkiisu uu hogaamiyo iyadoo la eegin qofka keenaya waxaan jeclahanay maanta arrintan aan samaynay inay marka ahraan taariikh cusub oo doorka ee somaliland ka geli doonta ee xisbiga wixi noqon doona waxaan wadaa maanta jamaal cali xuseen nin ka habboon oo loomaan ada oo baradka looga tegi kara aanu jirin oo ninkaa middaa maaanu jirin baan huwa
waxaana wax yar ka odhan doonaa xisbiga ucud ee uu hogaaminayo faysal cali waraabe oo si sharaf leh oo qiimo leh oo qaaya leh loo soo dhoweeyey aad iyo aadna waan ugu mahadinaya maanta waxaan ka caddaynayaa inaan wax lacaga ama shuruuda ama saddex boqoloo meel la dhigayo inaan layga xulin hal dolarna yahay ha ka dhigin waxa weeyaan taasina waa mid goobannimo leh oo ka muuqata xisbiga ucud waa ka doonaya in xisbigoodu uu soo baxo dadkii aan u magacaabaynay dhinacayagu xisbiga ucud aan halka ka shaaciyay waxa ugu horeeya musharaxa igula tartami doona shagada madaxweyne mada- mada- madaxweynaha oo noqon doona madaxweyne ku-xigeenka musharaxiisa ee xisbiga ucud haddii ilaahay yidhaahdo marka la gaado labada kun iyo shan iyo tobanka waxa uu noqon doonaa cabdirashiid xasan mataan oo noqon doona ku-xigeenka musharaxa cabdirashiid xasan mataan waxa weeyaan waa nin ka soo jeeda gobolka awr waa nin aqoonyahan weyn ah waxaa jira oo isna halkan aan ka sheegaya axmed aadan ismaaciil kaysen oo ah xubin ka tirsanaa guddigii fulinta iyo goladii dhexe xisbiga ur wasiirka xudeenkii hore ee ahaan jiray arrimaha dibadda waxau noqon doonaa xogyaha guud ee xisbiga ur qofka saddexaad waxau noqon doonaa cabdirasaaq maxamuud saleebaan oo ku magac dheer mingiste oo degan magaalada london imika waxaanu noqon doonaa xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ur
waxaan jeclaan lahaa inaan kuweydiiye laba su-aalood waxaad nooga sheekaysaa maadaama aad imika u doorateen jamaal cali xuseen inuu noqdo musharaxa u taagan xilka madaxweynenimo ee xisbigiina maxaad jamaal ku doorateen inuu xilka isu- isugu taago ani in badan aan aqaanay oon xidhiiri jirnay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii waa nin magaalada efishan leh nin qabyaaladu ka maqanta weeye waa nin dhaqaalaha yaqaana wadankana wuxuu bahay qof dhaqaalaha yaqaana in in magaalan tahay uu hogaanka qabto Eh, waa qof aan filiyo in himilooyinkii aan xisbiga u sameeyey iyo barnaamijka u dhisan inuu inuu hil inuu inuu wadi doono in- oo uu hirgelin doono ayaan ayaan ku kalsoonay
muddadii hadalhayntu ay ka taagnayd khilaafka xisbiga kulmiye ayaa waxaa warbaahinta soo galay hadallo iska hor jeeda oo ka soo yeedhay guddoomiye faysal cali waraabe oo saluug ka muujiyey musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigaas
خلاص اتمنى ان اتمنى انت دول ما انت السواي ما عم بدك الشرح ان قلبي ما وي يعني الشرح هنا حتى انا كنت ايوانيت هاي سومالنا سترنا سيبر في سومالنا والشرف مثل من بين المرضى وتو اول كنت شنو سومالنا بيا ما كنت كاتي شيء يا انا كنت تقريبا انا قمت بالقرار ما انت تنبيه تشرحي وسمعنا ان انت ايه البرتغال سيس تعالى المستوى ايه تبع بعضها يا اسكو هاي كريا في في في رأي بريد انا تعيش غير يا روح استعلم مع الشعب المدرسي او قرن مدرسي عرفت يا حيوان استيت الصبري بس هو كل اللي خصوصنا يا كيف يا رجالي وانت هذا روح هذه سمعنا بس السنة او ماذا انت كنا انا عمري عن ضد كاسرين هذا اقول ضد كاسرين وجالس عظيم فكتي ما هو الشيء كنت بقول لا ايش هو هذول هو رسالة ايش هو هو ها كيف بكع هذول دقيقة يوم عارفين ايش هي انا قلت فيه كيف كيف مصنع اسدي كيف شيء ما بس اذا كان الشرح عايز اي تغيير كده انا عارفين كل بس انا كافي كافي تغيير ايه في عمري
taasi waxay dhalisay in uu musharax jamaal cali xuseen uu ka falceliyo dhaliilaha uga yimid guddoomiyihiisa waxaanu yidhi
qodob uu gudoomiyuhu ka hadlay oo uu yidhi haddii aan u arko nimanka musharaxiinta kala xisbigaygu aan u arko inaana taageersanayn waxay igu kalafisaa buu yidhi in aan taageero oo aan ku ilaahdo dadka nimanka kale ee xisbigaa kale ka shaqaxan maxay ahaydey codkasiiya hadalkaa anagu waxaan u arkay sidii diyaaraddii hargeysa intay ka kacday isla hargeysa dukaysa gudoomiyaha kale anaa filanaynin inuu xisbigiisa duqeeyo oo uu dee ama u yidhahdo meel kale ayaa la taasi waa mid dimuqraadiyada ka baxsan caalamka meel lagu arkayna maaha nin xisbi gudoomiye kale oo yidhahdo xisbiga iyo dadka ka shaqanaa ma taageeraya iyo dad kala taageeraya meel dimuqraadiyada caalamka ay kaga dhigan tahay oo aynu argin ma jirto
ubuucda khilaafka ayaa isugu soo ururaysa sharciyada musharaxnimada jamaal cali xuseen iyo rafiiqiisii kaalinta adag ku baneeyey cabdirashiid xasan mataan inkasta oo gudoomiye faysal uu ku dooday in ilaa iyo haatan jamaal uu yahay musharax balse waxa uu ku laray in la isqiimayn doono qiimaynta musharaxa xisbigaa ka sharaxan waa waa waa jamaal cali xuseen xaqiiqaanku weligood waa musharax waxaad lagu laan doon ilaa intuu musharax lagu musharax musharax arrintaasi meel dadka u taalo waa musharax laakiin ilaa ومشان هو ده اللي هضح لكن أنت أنا صنعنا اللي كسر إسرائيل وكسر فلسطين أنا صنعنا اللي يودك عليها أنا صنعنا اللي حيوي اللي يودك عليها أنا أنا يودك عليها من بسان حسب النبي من بس طيب هيا ليش أنا أنت الغطاء عن أخي أنا الحسوة بكاس أعوده إدري سعود كاتر الأمر
sidoo kalena jamaal cali xuseen ayaa sheegay in qiimaynta uu guddoomiyuhu xusay ay xeelad kale ku lamaan tahay maadaama loogu doortay sida uu yidhi shirkii golaha dhexe ee xisbiga ucid
sida guddoomiyuhu uu yidhi waxaa lagu samaynayaa qiimayn dib baana loogu tartamaya taasi waa waallacas weeye ayaan leeyahay xisbiga ucud tartan buu soo galay doorashuu soo galay kalfadhigii golaha dhexe ee xisbiga ucud waa kaa weye warqadiis gudoomiyaha ayaa saxeexay waxay ku socotaa warqadaasi komishinka qaranka ee somalilan waxay ku socotaa xereerayaha guud ee qaranka somalilan waxay ku socotaa guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda asxaabta soo gudbin go'aamadii kalfadhigii golaha dhexe xisbiga ucud waxaana ku saxeexan gudoomiye injineer faysal cali waraado kalfadhigaasi xilligaasi la qabtay ucud waxaa laba qodobada ugu waaweyn lagu ansixiyey waa kuwan waxaa la ansixiyey heshiiskii labada gar ee xisbiga ucud uu ku bahoobay ayaa lagu ansixiyey waxaa kale lagu ansixiyey musharaxiinta madaxtooyada ku tartansan xisbiga oo halkaasi ku cad oo qodobka labaad ee kalfadhiga saxaafaddana xor bay u tahay in aragto kalfadhi la galay oo golo dhexe u fadhiistay oo sharciya in haddana uu saxaafadda ka yidhaahdo guddoomiyuhu tartan baa loo gelaya waxbaa la qiimeynaya waa mid deelqaafa oo waalacasa ayaan leeyahay guddoomiye shuruucdii xisbiga ayuu jebiyey laftirkiisu awooddiisana wuu ka tallaabsaday gudoomiye awood buu leeyahay awooddiisana maaha cidda musharaxa noqonaysa iyo cidda aan musharaxa noqonayn xisbigu sharci buu leeyahay xisbiga wuxuu u kala qaybsamay hoggaanka xisbiga iyo musharaxiinta sidii aan ku heshiinay qayb baan inagu hoggaanka xisbiga ku lahayn sida mujaahid cali guray xogeyaha guud iyo dad la mida ayaan ku lahay musharaxiinta xisbiguna gooni weeyaan gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa in xisbiga dhiso maaha musharaxiinta musharaxiintu waxay leeyihiin xilli bay leeyihiin tartanka doorashada iyagu ay kaga qayb galaan laakiin musharaxiintu haddana inay la dhisaan guddoomiyaha xisbiga mar walba waa lagama maarmaan diyaar baananu ahay laakiin xisbigii ucud waxaad moodaa in goorta uu iskaga dumay guddoomiyaha xisbiga uu dhaqaaqi kari laayay mar walbana uu saxaafadda la soo istaagaayo hadallo isburinaya oo khashal ku abuuraya maxay ahayd ay taageerayaasha xisbiga waana ta sababtay in musharaxaygii cabdirashiid xasan mataan ayaan saaxiibka ahay inuu adkaysan waayo oo uu ka huleelo oo isagu yidhaahdo war anigu adkaysan kari maayo isaga tegaya anu maanta halkan waxaan ka caddaynaya anu meel la tegi maayo ninka ugu dambeeya tareenka ka kacaya aniga weeye inuu faysal meeshaa iga taga mooyaane anu uga tegi maayo maanta taa horta ha ku diyacan
weeraradu dhegeystayaal intaa kumay joogsan balse waxay noqdeen kuwo si isdaba joog ah la isugu dhaafsado qaybaha warbaahinta waana kuwan ee maqal habboon قضية جو معين تصل فقط سوسة ولا حزب روحي حق مجمع أنا أعيد المسوط الزوت كده كمان كمان كمان كمان تفكر محب كده وحب عليه من روحي جمع يعني مش أنا كده جوا تسوي أمور لكن يعني غير قضية كمان كمان كمان في مش حسب إذا ما كان عقلية صوت صاري ولا كده قد لا يو صوت شيء هذول لا يتمرون صوت شيء ولا وحش ولا صناعة ولا عفوا كنت على الآن هذا قد لا صوت marka in ishu laga dhigo faysa wax uu qasanay waxaan nuku waa qodob oo qaar ka baqayo kale aan baqayo inta ku fadhiis ku soo qor nuku jidin laakiin waxaan sheegay xaq baan u tusay markana soo gudbiyay inuu hada uu gacan ku galo oo uu uu qab in in uu soo biyo hadu qab waan soo taan ah uu soo galo dadkan hada uu gacan oo sabirtu la fahmo hadu gacan ku galo سنة جماعة ستة صبح ويرو اختصار حافظ كتولة وكتولة
anagu markii aan gudoomiye faysal u tagnay ee aanu heshiiska wada galay labadii dhinac wuxuu nagu yidhi war xisbigu imaka waa urur ma aha xisbi haddaad doonaysaan inaad iska tartantaan oo musharaxiin ka noqotaan soo saara xisbiga inani isaguna wuu ogiyey xisbiguna wuu ka warhaya xoog iyo xoolaba inaan xisbiga dulligna waan soo saaray heshiisna ku gallay qawlna ku gallay oo isku dhaarsanay inuu guddoomiyuhu na guddoomiye noo ahaado annaguna aan noqono musharaxiinta xisbiga xisbiga ucud waa xisbi qaran xisbi qof leeyahay ma xisbi qaran weeyaan maanta waxaan doonaya guddoomiye faysal in aan xasuusiyo in xisbiga ucud uu khilaaf hore soo maray maanta khilaaf kaleeto maxkamad kaleeto aada mahayo haddii aan anagu u aragno inaanu hogaankii xisbigu nawadaynin oo guul noo horseedaynin waxaa nagu kalifi doontaa inaanu shirweylaha aan caadi ahayn aanu isugu yeerno oo aan kaga aragsanayno guddoomiyaha iyo hogaanka xisbiga
جيسة كله مشرح جغرة مدحوين كحيين كحزب قوعد عبد الرشيد حسن متان أي شاعي إنه قبي أهام بس كعسلي جغرة مشرح كحيين iyo dhammaan baxubin nimadii xisbiga ucud isagoo sacsaladiisana ku sababay weerar iyo shirqoolo lagu burburinayo xisbiga ucud oo uu qayb ka yahay gudoomiye Faysal Cali Waraabe
waxa qormaysa taariikh xisbiga Faysal Cali Waraabe laba jeer hore ayuu tartamay oo uu ku guul daray taariikh fiican bay u noqon lahayd sidii uu heshiiska ku galay ee lagu lagu ansixiyey xisbigii niyowcid uu daacad u noqdo kuna fuliyey hase yeeshee waxa uu ka doorbiday taariikh madow iyo qayaam isagoo loo adeegsaday inuu si rasmiya u xabaaro xisbiga ucid oo noqonaya xisbigii labaad ee intii talada ay haystay xisbiga kulmiye la burburiyo ama la fuliyo burburintiisa waxaan tacab badan geliyey sidii xisbiga cid u noqon lahaa xisbiga badbaadada somalilan waxaanse ka xumahay in xisbigii laftiisa aan ka badbaadin kari waayo shirqool uu qayb ka yahay guddoomiye faysal islamarkaana aanu isu aragti ka noqon weynay murashax jawaal cali xuseen badbaadada xisbiga cadaaladda ee daryaal waxaana halkan si rasmi ah oo ila dhawaaqayaa inaan gebi ahaanba kala baxay musharaxnimadeydii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka islamarkaana aan kala baxay xubinnimadeydii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ucid mujaahid cali maxamed yuusuf cali gurey ayaa tilmaan ka bixiyey halka khilaafka xisbiga ucid uu saldhigan doono
laakiin waxaad moodaa in ay waxaa kula hee cusub yahay horena aanu sheegay in dhammaadka khilaafka kulmiye uu noqon doono bilowga khilaafka ucid taas oo marka aan si kale sarbeeba u sheego aan odhan karayo uun jinkii kulmiye galay ayaa ucudna galay annagu inaanu ka cuudino ayaanu dee ku tala jirnaa waynu ku jiraa xalkii laba un bay mid noqonaysa ama inaanu xisbiga mucaaridka ah ugu adag ee hogaamiye ee mustaqbalka ka noqdo dalkan ka taliya noqono iyo in aan xoogeysto xisbiga kale ee mucaaridka ah ee wadani uu noqdo xisbiga dee mustaqbalka wixii mucaaridi ay isugu wada tegi doonaan haddii sidan wax laga bedeli waayo oo guddoomiyaha xisbigu waxu wada hadda waanaanu is arkaynaa talada kale igana sinan
si kastaba ha ahaatee ma muuqato jawi isu soo dhoweynshiyo abuuri kara oo u dhexeeya labada dhinac in kasta oo aan la ogeyn isbeddel iman kara laakiin saadaasha wakhtigu waxay u dhacaysaa inuu xalku laaban yahay dhinac kastaba waxa uu ku doodayaa in sharci uu ku taagan yahay dariiqa quraya u furan ayaa loo arkaa inuu xisbiga ucid mar kale maxkamadda dastuuriga ahay ay ku kala calaf qaadi doonaan waxaana la eegi doonaa halka uu ku dambeeyo ismaandhaafka xooggan ee ka dhex jira haatan xisbiga mucaaridka ah ee somalilan ee ucid dhegeystayaal halka aad warbixinta ka dhegeysanayseena waa qurbajoog dot com iyo cabdiqaadir xuseen guuleed oo idin leh kulatin dambe oo wacan oo wan
anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safani xisbina xisbina xisbina weligay ma gelin xergaara xergaarana uma shaqay waxaan waxaan waxaanahay weliya xora dadkaan xuula faysinahay miyaana bulshooy xaqdhow miya sharafka mumin ha miyaana bulshooy xaqdhow xaqdhow